ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون
hubaal rabbigiin waa allaah ee ku abuuray samooyinka iyo arlada lix maalmood markaas dul ahaaday carshiga korkiisa isagaa maamula arrinka uunka dhammaan ma jiro shafeeca idinkiisa kadib ma ahe kan weeye allaah rabbigiin ee caabuda isagoo keliya idinkoon wax shariik ah u yeelin miyaydaan waansamayn